wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee dowlad goboleedka puntland ayaa tababar ku saabsan ka hortagga iyo ka jawaabista khataraha ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ah magaalada boosaaso ugu qabatay qaar ka mid a ganacsatada iyo kalluumaysatada ku nool magaalada boosaaso tababarka oo ka dhacay xarunta wasaaradda kalluumaysiga ee boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga madaxa hay-adda faw ee puntland iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda kalluumaysiga puntland maxamed siciid ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka loo qabtay kalluumaysatada iyo ganacsatada isagoona kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarka inay ka faa'iidaystaan inta uu socdo waxaad halkan u timaadeen taabar aad ku qaadanaysaan oo ah disaster management how to manage the disaster musiibooyinka see baa looga hortagaa see baa loo xalilaa musiibooyinkuse maxay yihiin musiibooyinku waa mid uu dadku sameeyo oo abuuro iyo mid biicadu keento oo najraala taabarkaasaad qaadanaysaan laba maalmood baad qaadanaysaan insha allah marka waxaan idinku waalinayaa aqoonta idinka idinku jirtaa waxa la isweydiinayaana waxa weeye ama laga hadlayaa waa waxaynu maalin walba indhaha ku hayno oo aragno waa waxaynu inagu samaynay inay meela maxaan ku idhaahdaa badda kharibno oo wasakhayno air pollutionka keenno magaalada aynu joogno inaynu kalluunkeenna maxaan ku idhahda wasakhdiisa iyo maqaaxiyaha waxyaalaha wasakda oo ka soo hara inaynu badda ku shubno inaynu bacaha kalluunka aynu badda ku shubno kuwaasoo keenaya in kalluunka inaga dhinto wasakdaa saliidda iyo olyada iyo waxaynu ku shubayno waxay keenaysaa in kalluunkii dhinto sababtoo hawada ayuu ka xiraya oogadu markay sabeeyaan oo kofra ay noqdaan waxaa imaanaysa inuu kalluunkii waa oxygen waado kadibna waa masiibo aynu abuurray masiibo aynu keena wey masiibooyin kaleeto oo imaan yimaada oo haddii goor dhaca oo inagu dhaca waa kuwa duufaanada iyo dabaylaha iyo roobabka iyo masiibooyinka dhulgariirada iyo wax inaga dhulgariir inooma yimaado alxamdulillahi rabbilcaalamiin laakiin waxyaalaha naturaalka oo roobabka iyo dabaylaha iyo duufaanada iyo waxaas waa wax naturaal ilaahay baa keena ilahay baynu ka magangelaynaa laakiin inagu waxaynu abuurayno oo samayno iyo inaan dhibaatayn deegaankeenna iyo inaan dhibaatayn badda iyo inaan samaynin baddeenna iyo inaan xaalufin waayo haddii mar lagu wada dareero waxaa jira beach management unit qola la yidhahdo qoladaasi waxay ilaalisaa oo iskaashatooyinka ama tiim laga sameeyaa tiimkaas wuxuu ilaaliyaa maxaa in la xadido waxa lasoo gurayo ama lasoo qabanayo waxa la xadidaa dadka badda aadaya waxa la adibaa xadidaa saxiimadaha badda aadaya oo soo kallumaynaya marka waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha lagu kontaroolayo in kalluunkii uu sii waaro sii jiro aanu naga dabagoyn marka inagu yaynaan noqonin masiibadii baddeenna deegaankeenna baabiinaysay oo kalluunkeenna
tababarkani wasaaradda kalluumaysiga puntland u qabatay kalluumaysatada iyo ganacsatada magaalada boosaaso ayaa looga golleeyahay in bulshadu ay fahmaan khataraha ka dhalan kara musiibooyinka dabiiciga ah iyo sidii ay uga hortegi lahaayeen sidoo kalena uga jawaabi lahaayeen markii ay wax dhacaan